waa axmed san khayre oo jooga cadaado wadahadallada u socda galmudug iyo ahlusunna run ahaantii waa wax lagu farco aad baan u soo dhoweynaynaa haddaan nahay shacabka galmudug run ahaantii howlaha socdaahi waa howl aan ku faraxsannahay oo u muuqda maantay baahintii dowladda galmudug inay gaarto gobolladii ay ka talinaysay iyo in shacabkeedu ay gaaraan bisal siyaasadeed oo u dhigma inay helaan meelahay ka talinaysa awooddooda ay kusii baaxato si ay u helaan quwaddii dadka iyo baaxaddii dhulka siyaasiyiinta meesha ku shiraya hogaaminaya madaxweynaha iyo maamulka ahlusunnan waxaan leeyahay idinkoo u dhimrinaya shacabka tabaalaysan duruufaha dhaqaale iyo amniba ka dhexeeya idinkoo u dhimrinaya wax miradhal ah oo wax ku ool ah ka soo saara wadahadalladiinna magacii waa cabdiqani xasan dhoore kana mid ah dadweynaha ku nool caasimadda kumeelgaarka dowlad goboleedka galmudug ee cadaado runtii haddaa fikirkayga aan ka hadlo ku aadan alsuna iyo galmudug runtii alsuna iyo galmudug waa wax la wada sugaayey lana rajayna in wadahadallada alsuna iyo galmudug mar uun soo dhammaan doonaan runtii dadweynaha reer galmudugna aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin midnimada galmudugna waa la wada sugaayey waxaan isleeyahay horta rag isku tegey oo hadda xal isugu tegey wax ka soo bixi maayaan anigu melihi khayraan ka rajaynaynaa in wax ka soo baxaan oo weliba wax guulihii ka soo baxaanaan rajaynaynaa dee hadda sida oo wax loogu laysku yidhi wuxuu xataa u fuli waayaan intii fuli weysa wakhtiyaal kalaa la siinayaa laakiin in la isu tago oo la wada hadlo oo ay danahooda ka wada hadlaanaaba guula xaaje waa la madlahalay ama dhibqabaa ka dhinta ama dhurqabaa u dhasha marka waxaan isleeyahay muddo waa la soo madleyo markaan in dhurqaba u dhashaan u malaynayaa inay waxaan rajaynayaa ay xal u aaddo sideedana anugu dadka dhinaca dadka dhinaca xaraar ka fiiriya waayaan kama mid iyo ninaa wuxuu yidhi afrikan hal dawlo u rabaa inay ahaataa marka nin dadkaasaan anugu ka mid ahay afrika inay hal dawlada noqoto raba marka in cadaado iyo dhusmareebi kala xirnaadaan wax micnaa oo ay keenaysa lama arko in horta laga heshiiyo waxaa jira siyaasadda laga heshiiyo way u baahan tahay galmudug waxay kaloo baahan tahay in laga heshiiyo colaadaha beelaha ee jira waxay kaloo baahan tahay in dadka galmudug jooga dhammaantood ay u mudoobaan in labadan gobol dadka degan ay maamul ay u leeyihin ayagu ay leeyihiin oo ay kaloo sin samaystaan